asalaamu calaykum doctor xanafi marka hore soo dhowow kambala waxaa kusoo gabagaboobay shir haddaba shirkan maxay nooga sheegi kartaa waxa looga hadlay iyo natiijadii kasoo baxday bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi sala allahu caleyhi wasalam waxaan aada u jeclaala marka horaata inaan idin xasuusiyo dhowr jeerna waa sheegay xasan anaa idinka garanayo anaa abti u ah anaa reer jalaaqsi isku nahay anaa wax isa soo barannay xasan maalinka u horeysa la doortaa idiin sheegay xasan waxaa la baray si hay-adaha loo tuugsado ee siyaasadda weligiis ma baranin maalinkaas haddii talada la qaadan lahayna soomaaliya waxbaad may ku libaan lahayd maanta meeshuu dhigaan rabaa marka inaan waxyar idinka tusaaleeyo horta shirka sidii loo malaynaya ma noqonin oo dad badan oo ama dowlado badan oo xoog lahay oo soomaaliya gacan ku lahaa way ka kala gaabsadeen oo waa ka goosqaniineen sida maaragtay jabuuti etoobiya iyo kenya wafuudii rasmiga aheyd ee ama madaxweyne ahaa ama ra-isul wasaare ah midna uma dirin dad hoose u direen waxayna la ficiltamayaan meesha inuu haysto ay diidan yihiin gaalkan yuweer museveni ayay aada iyo aada maaragtay u goosqaniinsan yihiin runtii meesha waxaa ka soo baxay markaa iclaamka dhegeysatid idaacadaha caalamiga ah iyo dadka aqoonta leh wax taxliilna aad dhegeysatid runtii waxaa ka soo baxay wax aada iyo aada u murugo badan xasanna wuxuu ku riday soomaaliya meel aada uxun waa ninkii garanaya meeshuu maanta geeyey waxaa ka mid a waxyaabaha ay soo qareen oo soo saareen oo aada maard u hadanay maadaama si kastoo ay wax u cuneen afrikaankan iska fadhiyo haddana mashruucyo kaleeto oo fara badan inay diyaarsadeen waxaa ka soo baxay marka la fiiriyo in maamulka dowladahan hadda wadamada ka jooga soomaaliya oo dhan waxaa jerman ama diin looga dhigay ama mas-uul looga dhigay yuweri museveni loo doortay waxaana loo raaciyey oo meesha ku qoran inuu la socdo siyaasadda iyo dhaqdhaqaaqa iyo la xisaabtanka dowladda soomaaliya halka waxaa kaaga muuqda soomaaliya in si toos ah loogu celiyey kambala koor ama kumeelgaarkii meeshii laga bilaabay marka waxaan rabaa soomaaliya inaan xusuusiyo ilaaha idinku dhaari meeshii laga bilaabay ayaa maanta lagu soo celiyay mihiiga booskiisi ayaa maanta waxa lagu soo celiyey yuweri museveni yuweri museveni hore u sheegay oo codkiisaa dhegaysateen aniga wuxuu yidhi kaafir baanahay gaal baanahay laakiin waddanka anaa haysto yidhi toos u cadday hadda wuxuu qarina maba lehe maaragtay xasanna hore u sheegay doqonnimadiisa wuxuu yidhi siyaasadda soomaaliya markii yaysan dhaafin maaragtay ee soomaaliya oo meel kale aan la geynin ee aan ku dhammaysanna soomaaliya markuu meelaha ka hadli jiray isagaa maanta wuxuu geeyey kambaala oo yuweri museveni maanta waxaa loo doortay sidii mahiigoo kaleeta ayaa loo doortay ma garatay marka waxaa ka soo baxay waxyaabo badan oo aan maaragtay soomaalina mustaqbal u ahayn insha allahu tacala waxaan rajaynaynaa ayaga say qabsan ilaa juun ay qabsadeen insha allahu tacaala biidnillahi alkariim maba laysa gaari doono teeda kaleet waxaa ka soo baxay oo maraykanka uu meesha ka caddeeyey oo safiirka jooga u caddeeyey anaga contribution habka a u rabtaan ma ku bixinayno wax lacaga oo toosan idii hayna ma laha waxaa la yidhi marka african unionow adinka madaxa gashta lacagtii raadiya haddaad doontaan soomaaliya deen u soo qaada waxaa la rabaa deenkan in lasoo qaado i m f loo tago oo carabta loo tago oo lasoo qaraabtaa la rabaa waxaasoo dhan waxaa loo soo qaraabayaa waa gaal uraya oo ugandhaysa mooyaane hal shilin oo la siinaya soomaaliya ma jirto biidni illahi kariim ma hirgeli doonaa insha allahu tacaala waxaad sheegtay in qodobadii kasoo baxay shirka uu ku jiray mid la mid ah kambal accord oo in si kumeel gaar ah dowladda federaalka loo hogaamiyo qodobkan maxay uga dan leeyihiin sidoo kale waxaad inoo faahfaahaysaa haddii uu hirgalo waxyaabaha dhacaya maxaa ka mid ah bismillahi raxmaan raxiim hadalkaas markay dhahayeen waxay si gaar u soo qaadeen waxay dhaheen xasan wax aa soomaali oo heshiis a haysid ma laha waxaa ku qasban tahay soomaaliya inaad la heshiisid yaa dadkaa shalay dhehaysay maxkamadda ha la keeno axmedow asaa yidhi shalay maxkamadda ha la keeno ninkii aad dhehaysay maxkamadda ha la keena waxaa la yidhi ninkaa waa inaad la fadhiisataa oo gacmaha qabsataa oo lugaha qabsataa inaad siciidan u yeertaa haddii kale wax ku hirgala ma laha waa meeshuu mahiiga jooga ilaa hadda taagan tahay mahiiga markuu ka hadlaya garow oo dhahaya constitution constitution constitution meesha maanta laga bilaabaya waxaa laga bilaabayaa oo ku caddaynaysaa soomaaliya in maarata ay noqotay in maanta dib loogu celiyo in la xakumo oo ay ka tashadaan oo talada ay gacanta u gasho african unica xitaa ma ahan maaragtay united nation ma aha hadda gacanta waxay u gashay inta ciidamada meesha ku haysto ama african unit ee addoontan ayaa gacanta u gashay si ay doonaan inay ka yeelaan marka meel xun ay ku celiyeen waxaana loogu talagalay xasan doqonnimadiisa iyo siyaasad xumadiisa iyo axmaqnimadiisa la ogaadayoo meel uu waxgeey kara inuusan ahayn baa la ogaaday wixii la doon laga soo saxiixday maantana buuggaasuu buuxo saxiixanu soo qaatay marka wax ilaah idinkiis ka hirdigoo doono mal insha allahu tacaala xasan sheekh dhowrmar wuxuu tegay dalka uganda gaar ahaan markay xaaladaha ku qaraaraadaan oo dagaalada mujaahidiinta al-shabaab uu kula jiro ay meel adag ka istaagaan maxaa keenay in xasan sheekh mar walba uu dhanka uganda garab ka raadsado bismillahi raxmaan raxiim aniga aragtideeda waxay tahay gaalada iyada ah mar walba waxay xooga saaraan dad ayaga gaalo la ah oo kirishtaan la ah weliba xag jir ah oo diinta kirishtaanka aada u haysta ay xooga saaraan marka yurubiyaanka iyo nimanka la yidhaahdo maraykanka iyo kulli hadda soomaaliya waxay u xil saarteen oo u qaabilsan waa baadariga yuveni museveni oo ku dagaalamaya caqiido ku dagaalamaya weye nin baadari ah oo kiniisada u dagaalamaya waaye kii kaleeto awal la saarnaa jirayne isagaaba tiisa haysataah maanta wuxuu qaban kara malaho gondor iyo meeshaasaa lagu raacraacdeysahayaao de gaalada waxbay fahmayaan marka gaalkaana maanta u xil saaran teeda kaleeto asigaa markii horaato ciidamadiisa oo xoog badan meesha loo saaray isagoo naf mooday isagaa laga xukumi jiray meesha laga raacdee jiray ra-iisul wasaarayaasha laga soo raacdee jiray oo kambaala ma ahayd meeshii laga soo raacdee ninka la yidhaahdo markii la raacdee jiray ninkii la farmaajo la raacdee jiray xaggee laga soo raacdee kambaala laga soo raacdee meesha marka laga hayo waxay tahay in lagu tusiyo baadarigan museveniga ayaa kirishtaanka oo dhan ku midaysan yihiin wixiinan soomaaliya islaamka sheegana ninkaasa idinka jecelna idinka maamula anay aragtidii taas weye gurgurta inta uu joogay dalka uganda wuxuu qirtay in lix goor la sigay maxaa keenay inuu qirashada xilligan kusoo aadiyo isagoo hadda ku sugan uganda waxaa nasiib darro ah wax aadan idaacadahaada ka sheegin oo dadkaada aadan u sheegin inaa caalamka aa ka sheegshid waana doqonnimo iyo nasiib darro waaye markuu kambaal tagay wuxuu ani lix jeer bay shabaab isigeynu yiri wuxuu ka raadinaa beerjaxlaysi iyo laxajeclaysi inuu wiil daacada u yahay oo wiilkoodii la sigay oo maaragtay maaragtay uu magan u yahay oo u baahan inay badbaadiyaan oo laga soo gaaro waa beer jilaacsin bu ujeedaan laakiin gaalan ku aqaana waxaas ma yaqaano waxaas gaal ma dhig maarata naxariistaasi waxaasi ma dhigaan gaale xasan dullinimadiisa shaqsinimadiisa ku tusinaysaa haddii la yidhahdo hal ugdi lacag sii lacagtuu qaadanaya haddii la waddankaada gado shidaalkiis waa bixinaya ilaa idinku dheer ka warrama ninka saxiixday boqolkiiba sagaashan yah boqolkiiba sagaashan ha qaataan turkiya waxa ku jiro aniga maanta halay siiyey shanta halay siiyey anaa anaa baxa waxa laga sugaya xasan wax u dhiman haba yaraatee ma laha ninka qabuuro faagtay oo xublo faagtay oo mucaarad aan aqoonin oo dad aan aqoonin xasan wuxuu yaqaan waxa weeye war raggiinaan awoodda maanta soomaaliya kaloo shabaabkow war ninkaa madaxiisa ummadda u keena ummadda dhaafi insha allahu tacaala